kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka ah ee qurbajooga soomaalida somaali diaspora news dot com dhegeystayaal sidoo kale ha moogaanina inaad naga soo booqataan qurbajoog dot com waa dabciga siyaasiga u hamuunka qaba hadashada kursiga ugu sarreeya ee dal laga hogaamiyo waxa uu ku hadlaa xilliga uu loolanka ku jiro inuu isu taagay wax kaqabashada baahiyaha adeega bulsho ee maamulka xilligaa jooga uu ka gaabiyey wax kaqabashadooda waxa uu soo bandhigaa dhaliilaha iyo boogjaleca xukunka uu mucaaradka ku yahay uu leeyahay waxa uu damqaa nabarada ummaddu qabto ee cidbaanata doonaysa waxa uu sheegaa wax kasta oo uu arko inay bulshada ugu soo dhoweynayso kana fogeynayso cidda uu kasoo horjeedo xusuustiisase kuma jirto in saxaafad madax banaani ay hadhow la daba joogto xisaabtan soona bandhigi doonto dhawar kasta oo beerlaxawsi ahaa oo uu shicibkiisa u jeediyey somalilan mucaaridada noocanhi kama marna in yar aynu dib ugu noqonno xilligii uu dalka ka socday ololihii doorasho ee madaxtooyada ee qabsoontay lix iyo labaatankii bishii juun laba kun iyo tobankii iyo tusaalaha maanta jooga waa xisbigii ugu tunka weynaa mucaaridka wakhtigaas waana xisbiga kuumiye waxay goob kasta iyo fagaaro kasta oo la isugu yimaado dhagaha ummadda ka buuxiyeen inay isbeddel buuxa ku samayn doonaan dalka idilkiis musharaxii jagada madaxweyne haatan ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu meelo kala duwan ka sheegay inay mudnaanta koowaansiin doonaan haddii hogaaminta ay ku guulaysaan inay wax ka qaban doonaan tahriibka oo noqday aafo qaran islamarkaana ay samayn doonaan shaqo abuur inay biyola-aanta hargeysa iyo tadalka intiisa kaleba ay wax ka qaban doonaan inay soo dhisi doonaan xukuumaddii ugu tirada yarayd uguna tayada badnayd inay la dagaalami doonaan musuq maasuqa inay isu furi doonaan shirkadaha isgaarsiinta ee kala qoqoban ilaa maanta in xisbigooda uu yahay ka keliya ee aaraada iyo dhaliisha aan lagu kala tegin hadda garo oo waxa arrintaasi ay saxreetay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbigaasi mudane cabdiraxmaan cabdilqaadir ma dafari karno waxyaabaha ay dowladdu qabatay balse qodobadan iyo kuwo kale ayaa u muuqda kuwo ka hor yimid ballanqaadkii ay ku hanteen quluubta shacabka u oomanaa isbeddel iyo waxqabaddaba dhegaysta ballanqaadyadan markaad maqasho maxaa la qabtay mase la odhan karaa axdigii ballanfurka shabakadda qurbajoog dot com ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa ballanqaadyadan oon rumoobin iyadoo qaybo kalena hadda waad maqli doontaan
inaan u noqonayo daacaddiinta islaam islaamka diinta islaamka dalkayga somalilan dalkayga somalilan dadkiisana dadkiisana ku maamulayo ku maamulayo sinaan sinaan iyo cadaalad iyo cadaalad inta aan xilka hayo inta aan xilka hayo wabilaahi tawfiiq
يدوك الغيثاء يدوك الغيثاء
guddiga aada u baadhay caalamka aynu la durusanahay iyo si horumaraan lasoo dersay waxaanu kusoo ururnay inay wasaaraduhu noqdaan shan iyo toban wasaaradood oo lasku kow iyo toban wasaarad dib lasoo celiyo waxa aanu ku daray oo kale afa saddex guddi ama commission iyo diiwaan so waxaanu ka duulna fikradda ah maamuladii soo jiri jiray waxaanu kusoo aragnay waa arrimada in la naaxiyo political boska jabooyinka siyaasiga ah wasiirada wasiir ku-xigeenka oo ay taagda raato hawshii dadkii farsamaday qaanaha ah ee civil serviceka tiirkalka ay yaraato marka anagu waxaanu xoojinay civil serviceki iyo technicalkii waxaanu yaraynay jabooyinkii siyaasadda
Yeah.
difaaca xukuumadda xukuumaddu waxaa taga siyaasad ku khusasa isbedelgala oo ka sabjinaya baahida uu dalka loo qabo dawlad tayana oo aqoontu aadayso dhismahani wuxuu ahmiyad siinaya seedka dawladnimo ee ku fadhiya xirfadda iyo aqoonta ee dalkeenu u baahan yahay waxaa maanta soo dhisay golo xukuumadeed ee ka kooban lix iyo labaatan isugu jira wasiir iyo wasiir ku-xigeenle taasoo salka ku haysa ballanqaadkii barnaamijka xisbiga kulmiye xukuumaddani waxay noqonaysaa xukuumadihii ugu tirada yaraa ee somaliland soo mara waxayna ka yar tahay xukuumadda xilka lagala wareegay boqolkiiba konton walaalayaal waxa aan la dafiri karin inaynu somaliland ay baray isbedel isbedelkuna kaga yimaado oo keliya xagga sare ee wuxuu ka yimaadaa milqad qoys ila qarab maanta waxaynu utaaganahay inaynu isbedelkaas rajadii laga laga qabay rumayno innaga isku duwan innaguna maanta waxaa go-aan oo aan gunta xidhay waxaa iga go-aana oo gunti guntiga u xidhay inaan meel mariyo rabitaankii runta ahaa la-aantiina suurtagal imaan aha
warbaahinta qaranka waxaanu ka dhignay mid loo dhigan yahay oo cid waliba iska arki karto halkii markii hore ay ka ahayd mid dhinac keliya u adeegta waxaanu meesha ka saaray yeeyarka ku hori jiray lix waxaanu madaynay raadiyo hargeysa iyo tv-ga qaranka oo markii hore madaxweyne hojiga jiray waxaanu soo kordhinay barnaamijyo cusub oo tayara sida barnaamijka maqal dalkaaga kaas oo wax weyn ka taraya isku xidhka xukuumadda iyo shacabka
Yellow, don't worry.
waxaanu qashaynaynaa meelmarinta isticmaalka taariifka shukaarka kula bidixda aan waajibinaynaa hubinta tayada gaadiidka socda sanad kasta waxaanu soo rogaynaa ee, xidhashada suunka ammaanka safety belka dhinaca kale waxaanu joojinaynaa ku hadalka moobilka waqtiga gaadiidka la wado calaamadaha gaadiidka lagu kala hago ayaa jidkooda dhan lagu jihayo sidadkooda lagu qabanaya
saxaafadda xukuumaddu waxay ku timid hannaan dimuqraadi ah iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxayna mar walba ixtiraamaysaa xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah ee xurriyata qowlka aniga waxaa igu taqaaneen inaan mar walba difaaco xorriyadda saxaafadda iyo madaxbanaanida fikirka muwaadinka maantana waxaan taaganahay waan dalkeenna ku hogaaminayaa dhaqankaas waxaan dulqaad u leenahay dhaliilaha toosinta ee nala soo jeedinaya dowlad wanaagga si loo ogaado tayada shaqaalaha dowladda waxaa dhammaantood la marin doonaa imtixaan shaqaalaha imtixaankaas gudba mushaarka waa loo korinaya kuwa aan gudbinna lama eryahayo balse xirfadooda ayaa kor loo qaadaya mushaharkoodii horena way qaadanayaan si aan ula dagaalano musuqmaasuqa waxaanu khasnada dhexe ee dowladda ku soo shubnay dhammaan dakhligii ilaha dhaqaalaha dalka sida dakhligii maxdarka iyo haamaha shidaalka rootal kii kirooyinka baqarada kii balaarada kii warfaafinta kii xanaanada xoolaha kii kalluumaysiga iyo kii dekinta bulbala ee annaga oo og qiimaha ay dalkan ugu fadhiyaan mujaahidiintii asana ee dalka xoreeyey iyo agoomihii ay ka tageen xukuumaddaydu waxay xoog saari doontaa sidii wax loogu qaban lahaa dartihii agoontiyo qabligiyo shaqaalaha danyarta bashadeediyo kulmana ogsoono dadihii agoontiyo qabligiyo shaqaalaha danyarta bashadeediyo kulmana ogsoono samahay dalbanayaan ardaydoha ka dhigin ummadaa kudirate kudirate dibirda casamaare ummadaa kudirate kudirate dibirda casamaare
si looga baxo dhibaatada shacbiga ka haysataa isku xorla-aanta isgaadsiinta dalka waxaan hirgelinana sanadkan isku xidhka shirkadaha isgaadsiinta somalilan
samahay dalbanayaan ardaydoha ka dhigin ummadaa kudirate kudirate dibirda casamaare
ummadda ku dirate ku dirate dibuu dhaca ka maaree xisbiga xisbi dimuqraadi ah ayay caadadiisu tahay inuu yeesho xora iyo afkaar kala duwan ma jirto wax mushkilada ah ka taagan xisbigan
soomaalmahan soo baxaya khilaaf xisbiga kurbiyada xiliisa ah waxaana ka xunahay inaan inaan tiri waktigan waxaa waxaan ku haysay in aan kala reebnay intii is haysay xisbiga sharci cibuu leeyahay dadkuna sharciguu leeyahay duqiyo qalabna loo baaray balse arrintan waxay u baahan tahay in xisbiga gudihiisa iyo sha- eh, sharcigiisa lagu daaweeyo
shirkan maanta wuxuu ka mid yahay habka kala wadaaga iyo go-aan qaadashada wadareed ee xisbiga kulmiya ku dhisan yahay kula dhaqmo
arrinta mushaaximada madaxweynaha ee xisbiga kulmiyeed ma jirto ballan noo dhexeeyey aniga iyo musabixiya haba yaraatee waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waana ku guulaystay sharciguna wuxuu siiyey laba jeer waana sharaxahay
maa waxaan kaga dayanaa dimuqraadiyadda maraykanka doorashadii u dambeysay waa arkaysa wixii ka dhacay markii clinton iyo ay haysteen gabadhii clinton iyo ninka la yidhaahdo obama haddana wasiir iyo madaxweyne isu noqday
Thank you.
dal dimuqraadiya baynu nahay mucaarada way jiraysaa mucaarada mid constrative iyo mid destructive way leedahay ee dadka waxoon baa lagu arkayaa maaynu diidayno waayo dimuqraadiyadda naturkeeda iyo dabeecaddeedu sida ay tahay
shirkan maanta wuxuu ka mid yahay habka kala wadaagga iyo go-aan qaadashada wadareed ee heshiga kulmiya ku dhisan yahay kuna dhaqmo
gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta sidaad ka waraysaan waxaa eh, waxaana hogaamiye ka soo horjeesta eh, kordhinta mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka la gaadho dhammaan mudaxileedka mana jirto wax ka kabedel waxaan idiin ballan qaadaya inaanan diyaar u ahayn in hal maalin la igu daro muddada eh, xidhaadkayga dastuuriga waxaa ina soo gudagalay wakhtigii doorashada golaha wakiilada oo ku beegan dabayaqada sanadka laba kun iyo saddex iyo tobanka iyadoo wakhtigii doorashadii golaha guurtiisuna ku beegan yahay sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka wakhtigii doorashada madaxweynuhuna ku beegan tahay eh, laba kun iyo shan iyo tobanka waxaa kale oo loo baahan yahay in la qabto iyana diiwaangelintii muwaadiniinta civil registration doorashooyinka ka hor iyadoaan ognahay muhiimadda doorashooyinka u leeyihiin qaranka waxay muuqataa inayn suurtagal ahayn in labadaas sannadood gudahood lagu qabto diiwaangelin iyo saddex doorasho hawshaas oo u muuqata inay qaranka ku tahay culays iyo diibaha si arrinta xal loogu helana waxaan u saari doonaa guddi qaran waxaanuna kaga gudbi doonaa talo loo wada leeyahay
doorashadii waxaan u aqoonsannahay inay u dhacday si xor oo xalaal ah waxaana la mariyey dhammaan nidaamkii sharci ee dalka u yaallay dhammaanba degmooyinka dalka wixii ka soo baxay ee loogu dhawaaqay maxkamaduhuna ay ansixiyeen ayaa sharci ah loona aqoonsanayaa xildhibaano qaran sidoo kale saddexda urur ee lagu dhawaaqay ayuunbaa noqonaya xisbiyo qaran wadanka sharciga ka jira ciddii mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahayna ilaalinta sharciguna waa aniga
doorashadu goormay xor tahay xortoo xalaal tahay maaha doorasho kasta maaha doorasho xoro xalaala doorashu waxay xortoo xalaal tahay marka loo siman yahay marka loo siman yahay yaa markii dambena marayaan xoolihii inta laga lugaysiiyo ama gawaari lagu qaado ayaa jabuuti laga dhoofshaa kama dhoofaan berbera xooluhu kaloo bank loo samaystay ma jiro weerartii bank private kama furan dalkeena iminka mid jabuutiba laga furay looma furin dadkii shacbiga lahaa looma ogola inay bank furtaan ee xawaaradaha lahaa ama sida kalmadooniya furtaan ganacsigii lama furfurin marka ay timaado ganacsiga marka economic policy timaado distoorkeeda iyo sharcigan wuxuu qorayaa in badeecad bayca mushkar xalaala oo xora oo madax banaan oo xoolaha loo madax banaan yahay oo qof waliba meeshii doono ka iibinayo sacuudi arabiya ka iibinayo carabta kale ka iibinayo meeshii doono marinayo ka dhoofinayo dawladdu waxay cashuur ku leedahay ay ka qaadato wixii lagu ilaalin lahaa caafimaadka maxjarad iyo wixii loo baahnaa ay xilkeeda iyo waajibkeeda ka soo baxdo laakiin aan la faragelin ku kalsoonahay maanta shacbiga reer somaliland wuu og yahay way ka dhaadhacsan tahay boqol kiiba boqol buu arkaa xaaladda dalka maanta qof loo tilmaamayaa ma jirto سمهي دلبريان أنا طيرها كدهين أمتا قدرت قدرت تقول دعك مارين أمتا قدرت قدرت تقول دعك مارين أمتا قدرت قدرت تقول دعك مارين أمتا قدرت قدرت تقول دعك